الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد caawa oo bisha ramadaan ay tahay sideed iyo toban waxaynu ku qabanaynaa halkan kelmad ku saabsan min aqwaali الsalafi fi الtaqwa amba aqwaashii iyo hadaladii dhaxalgalka ahaa ee dadkii hore wan wanaagsanaa ee salafka ahaa ay ka yidhaahdeen ka dhowrsiga allah subxaanah wa tacaala ee ilaahu laga dhowrsado subxaanah wa tacaala marka kelmadahan aynu ugu talagalnay baraarujin naftayda iyo walaalahay baan ugu talagalay ayaynu insha allahu tacaala kookoobaynaa isla markaana ka dhiganaynaa inta bisha ka hadhay taxane kookooban ka dhiganaynaa insha allahu tacaala cabdullaahi bni cabaas saxaabigii jaliilkahaa caalimkii ummadda wuxuu odhan jiray ilaahay raalliha ka noqday isagii aabihiibae inna lilxasanati diyaa'an fi lwajh qofku marka uu sameeyo xasano amba camal wanaagsan wejigiisa nuur ayaa ku dhigma wa nuuran fi lqalb qalbigiisuna wuu ifaa wa sicatan fi risq risqigana ilaahay waa u ballaadhiyay arsaaqda wa quwatan fi lbadan jidhkiisuna xoog ayuu yeeshaa wuu ku tamariyaa wa maxabatan fii quluubi alkhalq ilaahayna kalgacayl buu u geliyaa addoommaha quluubtooda taa cagsigeeda wuxuu odhan jiray wa ina lisayi'ati la dulmatan fi lqalb macsiyaduna iyo dembiguna qalbigana bar madoobay ku dhigtaa waswidaadan fi lwejh wejigana way madoobaysaa wa wahnan fi lbadan jidhkana way daciifisaa wa naqsan fi risq arsaaqduna way ku nuqsaantaa wa buqdan fii quluubi alkhalq addoommaha ilaahay qalbiyadoodana qofka nacayb baa loo geliyaa wa qaala abu xaasim raximahu اllah wuxuu odhan jiray abu xaasimna laqad adraknaa aqwaaman kaanuu fi lcibaadati calaa xaddin laa yaqbalu ziyaada waxaanu nolol ku soo gaadhnay buu yidhi qoom iyo dad ayaanu nolol ku soo gaadhnay cibaadada ilaahay ka gaadhay heer wax lagu daraab aanay jirin oo wakhtigoodii camiray oo ku buuxiyey cibaadada ilaahay oo meel wax lagaga siyaadiyeyba aanay usoo hadhin halkaasay ka gaadheen cibaadada wa qaala ibnu taymiya shaykh alislaam isna wuxuu yihi raximahu allahu tacaala idaa axsanta saraa'ir axsana allahu tacaala dawaahir haddii aada sirta adiga ilaahay idinka dhexaysa camal wanaagsan ku camirto ilaahay waxa muuqdana wuu kuu hagaajinayaa oo marka aad keligaa tahay haddaad daacadaada iyo allakacabsigaaga iyo muraaqabadu xoog badan tahay ta muuqata iyo korkaaguna wuu ifayaa wuxuu noqonayaa mid nuuraya oo daacadii allah subxaana wa tacaala ay ka muuqato wa qaala abulqaasim alxakiim raximah allahu tacaala wuxuu odhan jiray abulqaasim man khaafa min ashayi haraba minhu qofka shay ka cabsadaa wuu ka cararaa waman khaafa min allaahi caza wajalla haraba ilayh qofka ilaahay ka cabsadaana xaggiisa u cararaa cid kastoon ilaahay laahayn cid kastoon ilaahay ahaynba marka laga cabsado waa laga cararaa allah mooyaane allah subxaana wa tacaala cabsidiisu waa xaggiisa oo loo cararo alfiraaru ila allah abu dar alkhifaari radia allahu canh wuxuu odhan jiray innii la uxibu aljuuca waalmarada waalmowt saddex shay oo dadka aada uga cabsadaan ama ka baqdaan wuxuu odhan jiray cabsi darteed anigu saddexdaa kama boqdo waa gaajada iyo jirada amba xanuunka iyo bukaanka iyo geerida waayo wuxuu yidhi liannii in juctu raqa qalbii haddaan gaajoodo caloosheedu madhan tahana qalbigayga ayaa jilcaya oo dadka baahan baan la dareemayaa dhibaataday qabaan wa in maridtu khafa dembi haddaan xanuunsadana dembigaa iga fududaanayo oo waad og tahay qofku markuu xanuunsado mu'minkaa dembiga waa lagaga maydhaa xanuunka wa in midtu laqiitu rabbii haddaan dhintana rabbigay ayaan la kulmayaa halkaasay ka gaadhay kalsoonida allah subxaana wa tacala ay ku qabaan wa qaala saciid ibnu musayab wuxuu odhan jiray saciid ibnu musayabna isagoo la hadlaya ardadiisii wuxuu odhan jiray ina arajula la yusallii billeyl qofku markuu salaatuleylka tukado fayajcalu allahu fii wajhi nuuran wejigiisa ilaahay nuur buu yeelaa nuurkaasoo yuxibuhu calayhi kullu muslim qof kastoo muslim uu ku jeclaanayo ayaa qalbigiisa ayaa wejigiisa ilaha yeelaa waxaa kaloo odhan jiray ilaa qofkii arkaa uu yidhaahdo innii la uxibu hada rajul qofkaa ilahay dartii baan u jeclaaday waa maxabadii hadda ka hor aynu ka hadlaynay sufyaan athawri wuxuu odhan jiray maa min axadin alaa amina ala ma maa amina axadun calaa diinih qofna diintiisa kama aamin noqdo oo isma dhigto oo isma idhaahdo diin baad leedahay waxba noqon maysid ilaa suliba waa laga siibaa diintaas marka qofka lama doonayo isdhigto ismahadiyo oo idhahdo khalaas kole dad ilahay rumaysan tahay waxba kaa xumaan maayaan waa inuu mar walba cabsadaayo cabsi cabsida ugu tooga cag ugu taagnaadaa waxaa kaloo odhan jiray bashir ibn- bishr ibn xaarith radia allahu canh man dalaba ari'aasata bilcilmi taqaraba ila ila allahi tacaala bibugdi qofka cilmiga diintuu baranayo madaxaad ku noqotid iyo mansab ku raadiya wuxuu noqdaa qof cadho ilaahay kasbaday fa inahu mamquutun fi samaa'i waalard ceriyo dhulba waa laga nacaa qofka waayo diinta ilaahay waa ka sarraysaa waxa dunya lagu raadiyo wa qaala shaaficiyu raximahu llah imaam shaaficina wuxuu odhan jiray man lam tucizhu taqwa qofka taqwada iyo alla ka- alla ka dhowrsiga ilaahay cizayn waayo falaa ciza lah cizi ilaahay agtiisa ma yeelin kaas wa qaala sufyaan ibnu cuyeyna isna wuxuu odhan jiray laa yusiibu cabdun xaqiiqata aliimaan ma gaadhi karo ma haleeli karo addoon iimaanka xaqiiqadiisa xataa yajcala baynahu wa bayna alxaraami xaajiza ilaa uu isaga iyo xaaraanta dhexdooda xaajis iyo derbi te- kala teeda geliyo oo min alxalaal xalaal ah wa xataa yadca aliithma wamaa tashaabaha minhu iyo ilaa uu shayga dembiga ka tago iyo waxyaalaha shakigu ka galo uu ka dhaqaaqo uu ka tago wa qaala ibnu jawsi raximah llah ibnu jawsi ilaahay raalliha ka noqday isna wuxuu odhan jiray allah u naxariistee wuquucu dembi cala alqalb dembigu inuu qalbiga ku dhaco waxay la mid tahay ka wuquuci duhni cala thawb dufan marada sa- ku dhacay oo kale ama subag marada kaaga daatay imaa an tucajila qaslah amba waxaad dedejin inaad hore degdeg uga maydho wa ilan basada haddii kale uu ku dhegayaa hadhowa adkaanasha sida looga fujiyaa ibnu qayimna wuxuu odhan jiray raximah llah attaqwa halaathu maraatib taqwada alla kacabsigu saddex heer bay martaa xamiyatu alqalbi waaljawaarixi can alaahaami waalmuxaramaat qalbiga iyo xubnahaaga ood ka xi- ka- ka xidho amba ka ilaaliso aathaamta duruubta iyo muxaramaadka ood ka joojiso ood ka hakiso uma xamiyatu can ilmakruuhaat kadibna waxyaalaha makruuhaadkan xaraamba gaadhin laakiin karaahiyadu ku sugantahay aad iska ilaaliso ood ka joogsato uma alxamiya can ilfuduul wamaa laa yucnaa kadibna aad markaa jidhkaaga ka xamayso ood ka joojiso ood ka qadiso waxyaalaha dheeraadkan loo baahnayn iyo waxyaalaha laga maarmi karo waxaa kaloo odhan jiray imaam alqurdubi raximah allahu tacaala man kahura min allahi xayaa'uh qofka intuu ilaahay ka xishoonayaa badato inqabadat nafsuhu can muja- can mujaaharatihi bilcisyaan naftiisu way ka hakataa oo kuma degdegto waanay ka joogsataa inay ilaahay ula badrheedho oo u cadaysato cisyaan iyo amar diido sufyaan athawri raximah llah wuxuu odhan jiray inaka in- an talqa allaha caza wajal adigu inaad ilaahay kula kulanto bisabciina demb beynaka wa beynah toddobaatan dembiyood ilaahay kala ka gashay ood la ku- ilaahay kugu qabsado ayaa ka sahlan min an talqaahu bidembin waaxidin fii ma beynaka wa beyna alcibaad hal dembiyood addoommaha ilaahay ka gashay waxaa ka khatar ayaa ka khatar badan toddobaatan aad ilaahay ka gashay waayo ilaahay waa kafuuru raxiim laakiin addoommaha dhexdooda addoonkii haddaanu ku cafiyin ilaahay ka- uu kugu qabsanaya subxaanahu wa tacaala xasan albasri wuxuu yihi raximah llah iclam anaka lan tuxiba allaha tacaala xataa tuxiba daacatah waxaad ogaataa ilaahay inaanad jeclaanayn ilaa aad jeclaato daacadiisa ilaahayna waan jeclay daacadiisana ma jecli mid meesha qabata maaha wax la aqbali karana maaha cabdullaahi bni cumar radi allahu canhuma wuxuu odhan jiray lian admaca damcata min khashyat illaah inaan hal ilin amba hal il- eh, hal mar ay ilmo ishayda uga timaado ilaahay dartii axabu ilaya min atasad- min atas- min an atasadaqa bialfi diinaar ayaan ka jeclahay kun diinaar sadaqa inaan ula baxo diinaaro badan oo sadaqa ula baxdo waxaa ka agteeda ka qiimo badan buu odhan jiray hal mar oo dhibic ilmo ay isheeda ilaahay dartii uga soo dhacdo cabdullaahi ibnu wahab raximahullah wuxuu yidhi kullu malduudin inamaa inamaa lahu ladatun waaxida ila alcibaada falaha halaathu ladaa'id shay kastoo la macaansado hal marun buu macaan yahay cibaadada mooyaane cibaadadu saddex jeer bay macaan tahay idaa kunta fiihaa wa idaa tadakartahaa wa idaa acduudta hawaabahaa mar waa mid waa markaad cibaadada ku dhex jirto iyo markaad xusuusato iyo marka ajarkeedii lagu siiyo saddexdaa jeerba cibaadadu ajarkaasay leedahay ibnu jawsi mar kale wuxuu odhan jiray idaa qariqa alcabdu fi lmubaax adlam qalbigu haddii uu dhex dabaasho uu isku sii daayo waxyaalaha mubaaxaadka ah wuu madoobaadaa fa keyfa bilxaraam bal ka waran hadduu xaraam dhex dabaashana xalaashii faraha badnayd ee qofku uu aanu iska qabanayn haddana xalaasha ahayd laakiin uu nafta usii daayey ayaaba qalbiga madow ku keenta ka waran xaaraan maxay maxay xaaraantuna maxay ku samayn kartaa qalbiga saciid ibnu ibnu musayab wuxuu odhan jiray raximahullah ma faatant ma faatatnii takbiiratu luulaa mundu khamsiina sana takbiirta ugu horeysa salaaddu imay dhaafin konton sannadood waa siday u ilaalin jireen salaada iyo jamaacada in lagu tukado ay u ilaalin jireen bay taasina daliil u tahay xitaa hadday safar iyo jamaco ku tukanayaan qofka salaada ka soo gaadha gadaal ee ragcadaha dambe soo gaadha iyo qofka mar walba dee heegankee diyaarka ah ee markii imaamku allahu akbar yidhahdo ku xidha isku shuqul maaha waxaa kaluu odhan jiray ibn jawsi raximah ullah mar kale idaa wajadta dulmatan fi lqalb fii qalbika bacda macsiyatin irtakabtahaa haddii aad qalbigaaga madow ka dareento markii macsi aad gashay kadib faclam ana fii qalbika nuuran in qalbigaaga nuur ku jiray ogow lowlaahu lamaa wajadta tilka dulma haddaan nuur meesha ka bixin oon macsida macsiyadu aanay barabixinin daaco ku jirtay oo nuur aanay kaa deminin dee mabaa dareenteen in wax kaa demeen laakiin haddaad dembi gasho dabeedna qalbigaagii madow aad ka dareento inaad qalbi qalbi madoobaad ku hayo waxaad dareentaa nuur baa kuu daarraa macsidaa kaa demisay sidaad u daaran lahayd baa lagaa rabaa marka fudayl ibnu ciyaad raximah llah wuxuu odhan jiray rahbat lmari min allahi tacaala calaa qadri cilmihi biاllaahi tacaala inta addoonku ilaahay ka baqdaa waxay leeg tahay mar bay aqoontuu ilaahay u leeyahay subxaanahu watacaala imaam shaafici raximah llah wuxuu yidhi maa xalaftu biاllaahi laa saadiqan walaa kaadiban qad weligay ilaahay kumaan dhaaran run iyo beentoona waxaa weeyaan xurmada iyo sida ilaahay tawqiirka iyo weyneynta ilaahay qalbigooda ku lahaa ayaa iska ilaalinaya magaciisa inay dhayal dhayal ugu dhaartaan alxasan albasri wuxuu odhan jiray isaguna raximahullah maa darabtu bibasarii walaa nadaqtu bilisaanii walaa badashtu biyadii walaa nahadtu alaa walaa nahadtu calaa qadamii xataa andura aclaa taacatin am calaa macsiya wuxuu uhi weligey ishayda shay maan saarin carabkaygana kagama dhawaaqin gacantana kuma qaban lugahayguna ugumay soconin oo ugumay dhaqaaqin shay ilaa aan marka hore eego war waxaan adu kacayseed u dhaqaaqayseed eegaysa ma macsiba mise waa daaca daacadii ilaahay subxaana watacaala fa in kaana daacatan taqadamt haddii waxa aan u kacay anba aan arkay markaa uu daaca yahayna waan ku socon jiray yaa alla ilaahay daacadiisa wain kaanat macsiyatan ta'akhart haddii aan arko waxaasin uu yahay wax macsiyana waan ka joogsan jiray imaam ibnuqayim wuxuu odhan jiray raximahullah ina alcabda laa yazaalu yartakiba dunuub xataa tahuuna calayhi watasqura fii qalbi addoonku ka suuli maayo inuu ku dhacayo dembiyada ilaa ay ku yaraatay indhihiisa oo qalbigiisana ay ku fududaato wa tilka hiya calaamat alhalaag waana calaamadda lagu yaqaano addoonku inuu halaagsamayo maxaa yeelay buu ihi faina adanba kulamaa saqura fii cayni alcabd caduma cinda allahi tacaala mar kastoo dembigu adiga ay agtaada ka yaryahay adiga uu kula yaryahay indhahaaga ay u arkayaan wax yar ayuu ilahay agtiisana kasii weynaanaya wa qaala abu darda radia allahu canhu saxaabiga jaliilku wuxuu odhan jiray ina alcabda layaklu bimacsiyati illahi tacaala fayulqi allahu bukdahu fii quluubi lmuminiina min xaysu laa yashcur addoonku wuxuu ku dhacaa buuhi macsida ilaahay iyo dembiga ayuu faraha la galaa kolkaasaa ilaahay subxaana watacaala nacayb u geliya quluubta muminiinta isagoo aan dareemayn walciyaadu billah cumar bn cabdilcasiis raximah llahu tacaala wuxuu yidhi laa takun miman yalcanu ibliisa fi alcalaaniya wa yutiicuhu fi sir ha noqonin dadka ibliiska markay dadka la joogaana bal la arkayo carabka ka nacdala laakiin markay keligood yihiin amaradiisa qaato daacada ibliiska ka shaqeeya waayo ibliis inaad dadka hortoodan aad ka nacdasho marka aad amaradiisa qaadato keligaatan amarkiisa ku dhaqanto laba isqabanaya ma aha ibnuqayim raximah llahu tacaala wuxuu yihi biqadri maa yasquru dembu cindak yacdamu cinda allahi tacaala inta uu dembigu kula yaryahay buu mar walba ilahay agtiisana ku wen yahay wa biqadri maa yakbaru dembu cindak fa inahu yasquru cinda allahi tacaala mar kasta oo uu dembigu ilaahay subxaana watacaala adiga aad wax weyn u aragtana ilaahay baa agtiisa ku yaraynayo kaa dhaafayaba marka waxaa la diidaya inuu qofku isdhigto amba isu markhaati fura naftiisa ayaa la diidayaa qaala xakiimun wuxuu isna yidhi laysa albukaau cala nafsi in maatat wa inamaa xaqu lbukaa'i cala towbati in faatat qowlkaas horena aynugu sheegnay casharkii hore wuxuu odhan jiray wax laga ooyaa ma aha naf dhimatay ee waxa weeyaan toobad ay keeni lahayd oo la iman lahayd oo dhaaftay taasaa wax laga naxaa wa qaala ibnu kathiir raximah allah tacaala wuxuu odhan jiray ibnu kathiir laqad ajra alkariima caadatahu bikaramih ana man caasha calaa shayin maata calayh waxaa ilaahay looga bartay oo caadadiisa ka mid noqotay iyo deeqsinimadiisa in qofku shayga uu ku nool yahay ee uu markaasi caado ka dhigto uu ku dhinto wa ana man maata calaa shayin bucitha fiih calayh qofkuna shayga uu ku dhinto lala soo saaro markuu daacad ehli daaco yahay daacada uu ku jiro hadduu ku dhinto ilaahay subxaanah wa tacaala maalinta qiyaamana isagoo daacadii ku jira uu soo saarayo xasan basri mar labaad wuxuu odhan jiray almu'min alkayis alfadin huwa aladii kulamaa zaadahu allahu tacaala ixsaana isdaada minhu khowfan qofka mu'minka caqliga badan ee fariidka ah waa qofka mar kastoo ilaahay subxaana wa tacaala samafalka u kordhiyo isaguna ilaahay subxana wa tacala cabshidiisu usii kordho ibnu اlqayim raximah اllahu tacaala wuxuu yihi almu'minu laa tatimu lahu laddatn bimacsiyati abadan suuragal ma aha qof mu'min inuu macsi macaansado bal laa yubaashiruhaa ila walxusnu yukhaalidu qalbah iska dhaaf inuu macaansade oo xumaanta iyo macsidu ay la macaanaatee marka xitaa uu lugaha faraha kula jiro uu dembiga gelayo qalbigiisu waa ka murugoonaya wamataa khalaqa qalbuhu min hada alxusun laakiin maalinta uu macsiyada isagoo samaynaya dembi ku dhacaya qalbigiisu kama xumaan waa kama xumaan waayo oo uu la qabsado falyabki calaa mowti qalbi maalintaa ha u ooyo qalbigiisi inuu dhintay saasuu odhan jiray waqaala alxasan albasri raximah allahu tacaala alxasan wuxuu isna yidhi laa yasdaadu almu'minu salaaxan ilaa isdaada khawfan wuxuu yihi qofka muminkii mar kasta uu sii wanaagsanaado waxa sii kordha oo qof wanaagsan noqdo alka cabsigiisaa sii kordha ilaa laa yaquulu ma odhanaya buuri waan badbaadaya ma odhanaya buuri qofka muminkii ma odhanayo anigu waan badbaadayaa ama alfaasiqu fa yaquulu ina mithlii kathiir laakiin qofka faasiqii markuu isagoo alka cabsigiisu yaryahay ee uu macsida ku jiro nafta wuxuu ugu sheekeeyaa dad badan baa wax la qabaa dad badan baa ina mithlii kathiir dad badan baa anoo kale ah buu idhahdaa laakiin ma cabsado ilahi subxaana wa tacaala qalbigiisu kama cabsado waqaala abudarda wuxuu yihi abudarda salluu ragcatayni fii dulmati lleyl laba ragcadood habeenkoo madow u tukada lidulmati alqabr qabriga madowgiisa si ay idinku iftiimiso u tukada buu odhan jiray wa qaala ibn rajab alxambali wuxuu yihi caalimka isaguna man caamala allaha tacaala bitaqwa wadaaca fii xaali rakhaa'ihi qofka ilaahay kula mucaamala markay barwaaqada uu ku jiro taqwo iyo alla kacabsi caamalahu allahu bilutfi ilaahayna subxaana wa tacaala inuu u dhimriyo iyo soo dhoweyn iyo dabacsanaan buu u muujiyaa wailaa wailaa walicaana fii xaali shiddati iyo weliba inuu xaaladda duruufaha adagna uga kaalmeeyo labadaasuu isugu daraa labadaa shay ayuu mar walba isugu daraa wa qaala sulaymaan ibnu dinaar wuxuu yihi isaguna raximah llahu tacaala maa axbabtu an yakuuna macaka fi alaakhira faqadimhu lyowm waxaad jeceshahay inaad aakhiro shaygaad jeceshahay inuu aakhiro kaaga sii hormaro maantaba sii samee wamaa karihta an yakuuna macaka fi alaakhira wax kastood neceb tahay aakhire inuu kugula kulmana fatruku lyowm maanta ka tag waa macsidii oo dhan cibaadaadkii o dhanna sii hormarso macsidii o dhanna ka tag maanta waayo waxaad jeceshahay aakhiro inuu kaaga hormarana maantaba samee waxa aad diidaysay aakhire inaan kula kulmo lagugu qabsadana ima kaba jaanis baad haysataaye jooji wa qaala ibn mascuud radia allahu canhu cabdillahi bn mascuud wuxuu yidhi kafaa bilmari ihman an yuqaala lahu itaqi اllah fayaqdab waxaa qofka mumin qofka waxaa dembi ugu filan in ilaahay ka cabso la yidhaahdo oo uu cadhoodo wayaquulu calayka nafsak oo qofka ku yidhahdo aniga waxba hawaaninni taada ka adkow waayo qofku hi alla ka cabso waxa weeyaan waa qof aad iyo aad kuu jecel وqال أxad السلف iنii adcو الlaha fي xاajaة faإida أcطاanii إiyaha farxtu mara wuxuu ilahay wax baan weydiistaa shay baan weydiistaa shayga hadduu isiiyo mar quraan farxaa wain lam yucdinii إiyaha farxtu miئaةa mara haddii uu isiin waayana boqol jeer baan farxaa maxaa yeelay buu hi أna الأuلى اkhtiyaari taa hore uu isiiyey anigaa doorto sidaan doortay buu iisiiyey wالthaaniya اkhtiyaar الlahi calaam الguyuub laakiin taa dambe ilaahay is ii diiday isagaa doortay inuu ii diido oo anba aakhira dibi igu dhigay amba si kale un ii siinaya markaa mar walba ikhtiyaarka ilahay baan ku qanacsanahay buu yihi wa qaala ibnu qayim imaam ibnuqayim wuxuu yihi raximah اllahu tacaala ida araada allahu tacaala bicabdihi khayra fajara fii qalbihi caynayn ilaahay hadduu addoonkiisa khayr la jeclaaduu la doono indhihiisa laba ilood laba laba hililadood ayuu ka burqiyaa caynan yaraa biha aljanna wa caynan yaraa biha annaar laba indhood baa loo furaayo labadaa indhood ee qalbigiisa loo furay midna naartuu ku arkaa midda jannada midna jannada tii jannada uu ku arkayena waxa weeyaan isha uu jannada ku arkayana ilaahay u furay u burqanaysana ee u iftiimaysana wuxuu alla wixii jannada lagu tegayay ayuu ku raadsanayaa tan kale ee naarta uu ku arkayana wax alla wax kastoo naar lagu galo ayuu kaga cararayaa imaam ibnuqayim wuxuu yihi ta'amaltu anfaca adducaa faidaa huwa su'aalu llahi tacaala alcawna calaa mardaati su'aalu llahi tacaala alcawna calaa mardaati ducooyinkii baan eegayo ducada ugu cajab badan waxa weeye buu yihi addoonku uu ilaahay weydiisto inuu ugu kaalmeeyo raalli ahaanshihiisa oo tidhaahda ilaahayow iigu kaalmee raalli ahaanshahaaga bishru alxaarith raximahu llahu tacaala wuxuu yihi ashaddu alacmaali halaatha waxa weeyaan buu yihi camallada qofku muminkuu qabto saddex baa ugu adag aljuudu fi lqila inuu qofku gacan furan yahay u deeqsi noqdo isagoo xoolayar xoolojaro ah wax badaba aan haysan haddana inuu deeqsi yahay walwarcu fi lkhalwa iyo inuu xalaal miirashada iyo alka cabsiga ku dadaalo markuu keligii yahay cidi arkayn ilaahay mooyaane wa kelimatu اlxaqi inda kuli cinda man yukhaafu minhu wayurja iyo ereyga xaqa inaanu ka gabanin oanu ka xeeban markuu la joogo qof laga cabsado wax laga rajaynayo madaxda oo kale qof laga haybaysanayo o kale runta inaad uga gabato hebel baa maaragtay haddii alla ku roon yahay ayaad joogtaa ood ka cabsato dartii adoo amba rajo ka leh amba ka baqanaya imaam xasan albasri mar labaad wuxuu yihi min calaamati icraad illahi tacala can alcabd waxaa ka mid a calaamadaha lagu yaqaano addoonka in ilaahay ka jeedsaday oo rabbi subxaanahu watacala uu ka jeedsaday calaamadaha lagu yaqaano waxaa ka mid a an yajcala shuqlahu fima laa yacniih inuu qofkaa ku mashquuliyo waxaan dani ugu jirin oon khusaynin oon faa'iido u lahayn waxaa kaloo ibnqayim mar kale uu yidhi calى qadri hubuuti اlcabdi calى الsiraadi fi dunya yakunu hubuutuhu calى الsiraadi fi اlaakhira inta uu addoonku diinta iyo jidka toosan cagta ku xejin og yahay ayay mar walba tahay inta uu jidka siraadna cagihiisu aanay ka siilbanayn ka siibanayn ee ilaahay subxana wa tacala gomadihiisa uu ku sugayo fudayl ibn ciyaad raximah اllahu tacaala wuxuu yihi man khaafa allaha tacaala lam yadurahu axad qofka ilaahay ka cabsada ee rabbi subxana wa tacala ka baqda wax alla wax dhibi karaa ma jiro waman khaafa kayra allahi tacala lam yanfacu axad qofka ilahay keyrkii ka cabsadana cid alle cid waxu tari karaysaa ma jirto imaam ibnu xajar raximah اllahu tacaala wuxuu yihi yanbaqii lilmar'i anlaa yashada fii qaliilin min alkhayri an yaatiyah walaa fii qaliilin min ashari an yajtanibah qofka muuminka ah uma wanaagsana buhi umana cuntanto shay khayr oo yar inuu uga zaahido wuu yaryahay dartii shay sharuu ka tegi lahaana inuu uga zaahido wuu yaryahay dartii inuu ka fogaado oo mar walbana khayrka ha yaraysanin mar walbana sharka ha yaraysane sharkana uga tag xitaa hadduu yaryahay khayrkana ugu dhaqaaq xitaa hadduu yaryahay maxaa maxaa yeelay buu ihi fainahu laa yaclamu alxasana alatii yarxamu allahu biha waayo ma garanaya xasanadan uu yaraysanaya iyo camal ka wanaagsan inuu yahay kii ilahay ugu naxariisanaya in kale sayi-adan iyo macsiyadan uu yaraysanayaana walaa sayi-a alatii yasqadu allaha yasqadu caleyhi biha shay aad sileedahay waa shay iska yaroo dembi koobanna amba yarna waxaa laga yaabay inuu yahay kii aad ku halaagsamaysay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu cadhoonayay ibnuqayim raximah llah wuxuu yihi kayfa yakunu caaqilan man baaca aljannata bishahwa saaca sidee waa lagu sheegi karaa loogu tilmaami karaa inuu qof wax garanayo caqli leeyahay qofka jannadii ilaahay siistay waxay naftiisu jeceshahay oo saacad uu qaatay hal saacad shay uu sameeyo macsiyo ah inuu jannadii ilaahay ku ku bedeshay kaamiyanu ku sheegi karnaa inuu qof caaqili yahay jawaabtu waxa weeye kuma sheegi karno waayo hadduu caaqil yahay uu ka dheeraan lahaa ibnuqayim mar kale wuxuu yihi idaa axaba allahu tacaala cabdan ilaahay addoonkiisa haddii uu jeclaado istanachu linafsih naftiisa uu u gaar yeelaa wاjtabaahu limaxabatih wuxuu u doortaa maxabadiisa waاstaklasahu licibaadati qofkaa wuxuu u khaalis yeelaa cibaadadiisa fashaqala hamahu bihi waxaa markaasi oo addoonkaa ilaahay ku shuqliya hamigiisa inuu ilahay subxana wa tacala ka fikro walisaanahu carabkiisana bidikrihi dikriga ilaahay wajawaarixahu bikhidmatih jirhkiisana ilahay wuxuu u sakhiraa inuu mar walba ka shaqeeyo uun ilahay khidmadiisa iyo wixii ilahay subxana wa tacala ugu dhowaanayo waxa uu yihi caalimkii la odhan jiray maxamed bn fudayl albalkhi maa khadowtu min arbaciina sanata khadwata ligayr اllahi caza wajal afartan sanoo talaabo aanan ilahay darti u qaadin maan qaadin buu yihi waqaala ibraahim bn cabdillaah axad salaf isna wuxuu yihi kulu sukuutin laa yakunu fiihi fikru fahuwa sahw fikir kasta sukuut kasta aamusnaan kasta onaad maskaxdaadu shaqaynano fikirayn sahwi baa loo yaqaana wakulu kalaamin laa yakunu xikmata fahuwa laqw hadal kastoon xikmad ahayna waa laqwi wa kulu nadarin laa yakunu cibra fa huwa lahw aragti kastood meel eegto oonaad ku cibro qaadanayna iyana waxay tahay lahwi weeyaan iyo waxaan loo bahnayn xasan albasri raximah llah wuxuu yidhi tafaqadu alxalaawata fi halaaثati ashyaa macaanka cibaadada saddex shay ka doondoona fi salaati salaada wa fi dikri xuska ilahay ka doondoona wa fi qira'ati alqur'aan iyo qur'aanka akhriskiisa fain wajadtum fabiha wanicmat haddaad ka heshaan saddexdaas waa sidii la doonayey wailaa faclamuu ana alabwaaba muqlaq haddaad saddexdaas idiin macaanaan waayaanna waxaad ogaataa albaabkii ilahay inuu kaa xidhan yahay waa tahay qof ayaan daran waayo macquul maaha saddexdaa qofku macaanka uu ka waayo meeluu ka raadinayaa ma jirto amiir muminiin cumar bn khadaab radi allahu canhu wuxuu odhan jiray kunaa nadcu tiscata acshaari alxalaal makhaafata min alwuquuci fi lxaraam wuxuu ihi boqolkiiba tobankiiba sagaal ka mid a xalaasha waxaanu uga tagnay inaanu hal xaaraan ku dhacno darteed hal shay oo xaaraana darteed inaan ku dhacno ayaanu sagaal shay oo xalaala dartii uga tagnay ilaahay subxaana wa tacaala waa siday u cabsanayeen ee rabbi subxaana wa tacaala uga baqanayeen cabdillahi bn mubaarak raximah llah alimaam almubaarak wuxuu yihi imaamkii barakaysnaa cabdillahi bn mubaarak la odhan jiray lian arudda dirhama min ashubha axabu ilaya min an atasadaqa bimiati alfin wa miati alfin wa miati alf inaan hal dirham ama hal shilin oo xaaraana ka tago oon celiyoon diido ayaan ayaan ka jeclahay inaan ku sadaqa ula baxo boqolaal kun waayo boqolaalkaa kun waxaa ka wanaagsan kaa aad ilaahay darti uga tagtay waayo waa la ogay ibni aadamku wuu jecelyahay adduunyada abidarda radiallahu canhu wuxuu yihi tamaamu taqwa alla ka cabsiga dhammaystirna waxa weeye an tattaqii ma an tattaqiya maa yuraa anahu xalaal khashyata an yakuuna xaraaman inaad uga tagto shay dadku u arkayaanba inuu xalaal yaho iska caadi yahay adigoo uga baqanaya inuu xaaraan noqdo waaba shay dadka xitaa qaarkood ku odhan kara waa iska caadi ayaa waxaad uga tegeysaa bile sidaa ay dadku ay sheegayaan noqon weydaa ayaad uga tegeysaa ilaahay subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco intaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu